بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaab التوحيد waa casharkii sideedaad waxaan ku sharaxaynaa aayadihii uu shiikhu u deliishaday adilat التوحيد aayadda ugu dambaysa toddoba aayadood buu deliishaday oo shiikhu uu keenay saddexdii aayadood oo fi suurati ancaam oo ka bilaabanaysay qul tacaalow atlu maa xarama rabbakum calaykum waa soo sharaxnay aayaddii labaadna waa soo sharaxnay oo walaa taqrabu maalyatiim ay ugu dambeysay daalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun aayaddii ugu dambeysay baa hartay waa aayadda saddexaad oo fi suurati ancaam uu deliishaday oo allah uu yidhi kabacdi وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما waxaa lagu xirayaa bay dhaheen culummadu qul tacaalow atlu maa xarama calaykum halkaasaa lagu xirayaa marka waxyaalihii allah uu nebiga ku yiri ku dul akhri dadka ayay ka mid tahay wa anna haadaa siraadii mustaqiiman marka ishaaradu wa anna haadaa waxay ku dhacaysaa ay diinta iyo wanaagga waa diinu lislaam waa alkitaabu wassunna xaqa dariiqa wanaagsan oo nebi maxamed la yimid oo laydii dardaarmay ayaa ah siraadii mustaqiiman ay siraad ullahi lmustaqiim waddadii ilaahay oo toosnayd wataa haddaba amar baa yimid marka fatabicuuhu raaca raaca dariiqa wanaagsan marka waa la ifraadiyey oo waxaa la yidhi waanadaa siraadii mufrad baa laga dhigay waa hal wado fatabicuuhu haddana waa la ifraadiyey oo isagaa raaca la yidhi oo damiirkii hu waxay u noqonaysaa asiraad marka wuxuu yidhahdaa ibnu kathiir inamaa waxada wuxuu u keliyey allah keli uga dhigay lianna alxaqa waaxid dariiqa xaqa lagu gaaraa waa hal dariiq waaye duruq badan maaha kabacdi baa duruqdii badnayd la inooga digay walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili walaa tattabicuu ha raacinina assubula ay aduruq waddooyinka ka leexanaya oo khilaafsan aduruq almukhaalifa waxa weeye khilaafsan dariiqaa la ina yiri mara oo siraadka ilaahay khilaafsan iska ilaaliya baa layidhi walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili haddaad kuwaa raacdaan waxay idinka kaxaynayaan oo idinka geynayaan ood ku kala tegaysaan waddadii ilaahay baad ka tegaysaan waad ka leexanaysaan daalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun wuxuu yidhi ibnu kathiir subul waa la jamciyey asubul waa jamcu sabiil lianna duruqu shaydaan way badan tahay way kala duwan tahay nooc walbuu kuugu imaanayaa shaydaan baa ka shaqaysanaya doonaya inuu xaqii kaa leexiyo amaa asiraad almustaqiim waa waaxid waa kaynu ilaahay ka baryayno ihdina asiraad almustaqiim siraad aladiina ancamta calayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي صلاة إن إلهي كبرين فاتحة وطريق النبي مرين وطريق الرسوشة وطريق إلهي كرى لها ودين إسلام كوا الكتاب والسنة وي وكو النبي تركتكم شيئين ما إن اعتصمتم لن تضلوا مروا ميسان هدا كدكتان كتاب الله وسنتي كواوي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه waxaa alla lagaga baqaa oo qofku taqi wuxuu noqdaa markuu awaamirta ilaahayna raaco wixii ilaahay nahyeena uu bannaan ka maro daalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun taas wey aayadihii hore waxaa lagu khatimay lacalakum tacqiluun tii ku xigtay lacalakum tadakaruun tanna lacalakum tattaquun qofku markuu wax caqliyeeyo oo garto ayuu tadakurku yimaadaa iyo inuu wixii ku fakero markuu ku fakero oo fahmana cabsidii baa timaada oo wuu ka cabsadaa wixii la yidhi ka leexo Mhm. xadiid baa caddaynaya arrinkan oo waxa weeye sharaxaya aayaddan uu wariyey Cab- eh, uu- laga wariyey cabdullaahi ibni mascuud radia allaahu canhu asaxaabiyu ljaliil waxaana warinayay imaamu axmed iyo waxa weeye nasaa'i iyo xaakim wa saxaxahu alxaakim waxasanahu sheikh alalbaniy raximah allahu tacaala fi mishkaat almasaabiih waxa uu oranayaa xadiidkaasi khada rasuulullaahi sala allahu calay wasalam khadan dawiilan dhulka ayuu ku jeexay fartiisa bacaadka markaasay waxay noqotay waxa weeye waddo jeexan markaasuu wuxuu akhriyey wa anna haadaa siraadi mustaqiiman fattabicuuh wakaa jidka ilaahay toosnaaye fattabicuuhu raaca kabacdi ayuu waxa uu ka jeexay khuduud ayuu ka jeexay can yamiinihi wa can shimaalih dhinaca midigtana kuwo yaryar buu ka jeexay dhinaca bidixdana kuwo yaryar markaasuu wuxuu akhriyey walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili markaasuu wuxuu nebigu yidhi haadihi subulu yidhi laysa minha ilaa waxa weeye wa calayha shay- wa calayhi shaydaanun yadcu nnaasa ilayhi ow kamaa qaala nabi sal l slam waddo kasta oo waddadaa dheer ka leexata shaydaan baa taagan oo ugu yeeraya dadka inuu ka leexiyo waddadaa mustaqiimka ah ayuu ugu yeerayaa idan ilaahay in laga baqo oo la iska ilaaliyo wey oo duruqu waa waa duruqdaa duruqu ahlu bidac wa ahlu dalaal wa ahlu shirki waalkufri kulli ciddii khilaafta nebiga calayhi salaatu wassalaam wixii nebigu la yimid oo lanagu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakaruun raaca baa lay wixii nebi maxamed la yimid wixii kalena bannaanka ka mara nebiguna waa tilmaamay taraktukum waxa weeye waxaan idinkaga tegay cala albaydaa leyluhaa ka nahaariha laa yaziqu canha ilaa haalik ha waana axaadiid badanba ku caddeeyey markuu ca- caddeeyey xadiid aliftiraaq waata uu nebigu yidhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin tamasakuu biha wa caduu calayha binnawaajid waa in la raacaa marka kitaabka iyo sunnaha caqiidatan wa cibaadatan wa axkaaman kulli wax walba waa in kitaabka iyo sunnaha la raaco loona raaco siday u raaceen saxaabada calaa fahmi saxaaba ridwaanullaahi calayhim aayadihii halkaa markuu shiikhu ku dhammeeyey ayuu waxa uu raaciyey atharkii cabdullaahi ibni mascuud qaala waxa uu yidhi shiikhu raximahu allahu tacaala وقال عبد الله بن مسعود أي عبد الله بن مسعود وصحابي جليلة ومن كبار الصحابة وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي وحوي ومن السابقين ورقي مككو إسلامي وأقوه الريي ورقي هرو كجرا سابقينتي nebiga la eh, la soo haajiray oo soo haajiray oo madiino yimid oo kabacdi markaa beder ka qayb galay ilaa iyo uuba xataa tilmaamay cabdullaahi ibni mascuud aayad qur-aana oo soo degtay ma jirto ilaa waxaan garanayaa meeshay ku soo degtay iyo wakhtigay soo degtay iyo cidday ku soo degtay waa min culamaa'i saxaaba waatuu cumar ibni khadaab kuufa amiirka uga dhigay oo caalim ka ahaa oo masjida kuufa uu dadka ku beri jiray madaarisu tafsiir ayuu leeyahay madraso dhan oo taabiciin badan ayaa ardadiisa ah waxa uu dhintay soddon iyo labadii hijriyadu markay ahayd radia allaahu canhu ilaahay uu ka raali noqdo oo raximahu ilaahna u naxariiste waxa uu yidhi cabdullaahi ibni mascuud man araada an yandura ilaa wasiyati muxammadin riwaayadaha qaar waxay odhanayaan man sarahu qofkay farax gelinayso an yandura ilaa wasiyati muxammadin dardaarankii nebi maxamed qofkii ku farxaya allatii calayha khaatimahu ay waxa weeye shaabadiisii ugu dambeysay ay ku taalo khaatimku waa shaabadda falyaqra' ha- haadihi alaayaat aayadahan ha akhriyo qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum iyo aayaddaa dambe oo ku xigta ilaa qowlihii laga soo gaaro wa ana hada siraadii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun alaaya waxa uu yidhi marka atharkan waxaa werinaya imaamu tirmidi ayaa horta sideeda atharkan werinaya oo fii sunanihi ku wariyey markuu wariyeyna waxa uu yidhi raqamka saddex kun iyo toddobaatanba ku warinaya markuu wariyeyna waxa uu yidhi waa xasanun ghariib ayuu yidhi qariibkuna waa dacfi baa ku jira wey waa xasanun ghariib ayuu yidhi waxaa kaloo wariyey ibnulmundir waxaa kaloo wariyey ibn abi xaatim waxaa wariyey dabaraani binaxwihi sidoo wax u dhow oo saasoo kale ayay wariyeen oo macnaha isku lafdi dhow atharkan marka culummada qaar baa daciifiyey ka sheekh alalbani raximah llahu tacaala fii sunan tirmidi buu ku daciifinaya culummada qaarna xasan ayay ka dhigaan amaa xagga macnaha maxaa loo jeedaa macnaha way tawjiiheen culammadu waxay yidhahdeen nebigu horta dardaaran kitaab uu qoray oo warqad uu qorayoo wasiye ah ma jirto ma jirto laakiin waxaa laga wadaa macnaha kaannahaa wasiya aayadahan waxaad moodaa inay yihiin dardaarankii ugu dambeeyey maadaama ilaah inagula dardaarmay nebiguna inagu dul akhriyey waxaaba moodaaba dardaarankii ugu dambeeyey sida ay u caddeeyeen wax walba marka xagga macnaha waa saxiix laakiin xagga sanadka ayaa culummadu dacfi uu kaga jiraa atharka calaa kulli xaal markaa waxa weeye kitaabka iyo sunnaha ayuu nebigu dardaarmay ilaahayna wuxuu ina amray inaynu kitaabka iyo sunnaha raacno kulligii waa dardaaran iyo wasiya iyo waxa weeye wanaag la inoo caddaynayo weeye isagaas ayaa inagu filan qofkii raaca kitaabka iyo sunnaha oo u raaca sidii saxaabadu u raaceen ridwaanullaahi calayhim intaa hadduu qofku ku dadaalo wanaag buu gaarayaa haddaba marka aayadahan iyo fawaa'idoodana waynu arki doonaa oo shiikhu isagaaba ka samayn doona masaa'il oo waxa weeye fawaa'id ah meeshooda ayaynu ku sharaxi doonaa marka halkaas ayay aayadihii ku dhan yihiin waxaa inoo dhimana uu deliishaday xadiidkii mucaad oo isaguna xoogaa dheer oo sharax u baahan si gaara un sharaxaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin